جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo uu ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga andulus فالواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aan idinkugu soo xulnay insha allah idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan cagta mariyey saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo halyeeyada towxiidka oo ka tallaabsaday meydka in ka badan afartan murtad oo weerarkaas ay ku dileen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan halkee ayuu ku dembeeyey wadahadalladii la doonayey in etoobiya lagu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya ee ka socday dalka turkiga iyo dowladda xabashida oo ka carootay heshiis dhex maray murtadiinta qaahire iyo muqdisho ku kala sugan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dibadbaxyo ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya oo toddobaadkan gilgilay magaalada muqdisho iyo shacabka caasimadda oo ka kacdoomay boobka dhaqaale ee kooxda xasan gurguurta ay kala kulmayaan maalinba maalinka ka dambaysa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan macadka qurduba faraciisa degmada bu'aale oo soo bandhigay dufcaddii saddexaad ee arday ka qalinjebisay macadkan kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday masaajidka jaamaca ah ee magaalada iyo marti sharaf kala duwan oo ka soo qayb gashay inta badan barnaamijka caawa xafladdaas ayaad ku maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo toddobaadkan degmada bu'aale ku soo bandhigtay tiro askar toobadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta waraysi aan la yeelannay ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca qodobadiisii aan idinkugu soo sheegnay oo faahfaahsan halkee ayay ku dembeeyeen wadahadalladii la doonayey in etoobiya lagu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya kuwaas oo ka socday dalka turkiga xilli dhanka kale dowladda xabashida itoobiya ay si weyn uga carootay heshiiskii dhex maray kooxda riddada soomaaliya iyo madaxweynaha mujrimka ah ee dalka masar cabdilfataax xasiisi haddaba xubintii hadalhaynta toddobaadka waxaa qodobkan inoogu lafaguri doona ilyas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka haddii aan soo qabanno hadalhayntii ugu xooganeyd ee ka taagneyd geyga soomaalida iyo guud ahaanba mandiqada bariga afrika waxay ahayd kulamadii xasaasiga ahaa ee ka socday dalka turkiga kaasoo ay xukuumadda ankara isugu muujinaysay inay ku dhexdhexaadinayso kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida itoobiya waxaa toddobaadkan magaalada ankara ka dhacay shir oo ay martigelinaysay dowladda turkiga waxaana miiska wadahadalka isugu yimid wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda muqdisho iyo midka adis ababa shirkan ayaa ahaa mid ay kooxda riddada kaga gorgortamaysay badda soomaaliya iyadoo itoobiya hordhigtay dalab ah inay ka laabato heshiiskii somalilan taasi beddelkeedna ay ku wareejin doonto qayb ka mid ah xeebaha badda cas ee soomaaliya dowladda itoobiya ayaa ka dhaga adeegtay dalabkaasi waxayna ku adkaysatay fulinta heshiiskii ay la gashay murtad muuse biixi cabdi horraantii sannadkan laba kun afar iyo labaatan kadib laba maalmood oo ay dhinacyadu ismari waayeen waxaa ugu dambeyn la iclaamiyey inuu fashil kusoo idlaaday shirkan dibna ay isugu soo laaban doonaan bisha seteembar ee sanadkan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya nibayo tedla ayaa yidhi dowlad ahaan itoobiya weydiinteeda ku aadan inay bad hesho waxaa loo arkaa arrin ceeb ah laakiin dhammaan dhexdhexaadiyayaasha oo uu turkigu ku jiro iyo daneeyaasha caalamiga ah waxay ka garaabayaan in Itoobiya ay adeeg badeed ku hesho qaab nabadgelyo ah arrinkaas oo uu caalamku aqbalay annagana wax weyn ayay nooga dhigan tahay sidaas darteed arrimahaas ayaan dardar gelinaynaa n cabdiwahaab kadib fashilkii ku yimid wadahadaladii xukuumadaha muqdisho iyo adis ababa waxaa qaahire heshiis ku saxiixay madaxweynaha kooxda riddada oo masar u sharciyeeyey inay ciidamo usoo dirto dalkan soomaaliya qaybna ay ka noqoto howlgalka midowda afrika uu sheegay in soomaaliya uu kaga dhawaaqi doono kadib markii uu dhammaado kan hadda socday ee admis etoobiya oo aanan jeclaysan tallaabadaas ayaa durbadiiba dhaqdhaqaaqyo militari ka bilowday xuduud beenaadka u dhexeeya soomaali galbeed iyo soomaaliya taliyaha guud ee xabashada jenaraal birhaanu juula ayaana shalay socdaal ku tegay qaar ka mid ah gobollada soomaaliya inahaas ayaan dhegaystayaal kusoo hafmeeraynaa qodobkan iyo guud ahaanba xubintii hadalhaynta toddobaadka iminkana aan dib ugu laabana qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadkan cagta mariya saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xilli haliyeyda towxiidkan ay ka tallaabsadeen meydka in ka badan afartan murtad oo weerarkaasi lagu dilay qodobkaas iyo dibadbaxyada ka dhanka ah kooxda riddada soomaaliya ee toddobaadkan gilgilay magaalada muqdisho waxaa xubinta dhacdooyinka inoogu haya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabeynaa howlgallada mujaahidiinta ee aan diiwaan gelinay howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa weerar cagmarin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee hoostaga duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe halkaasi oo ay ku sugnaayeen boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa la wareegay xeradaasi waxaana allaha fadligii intii uu howlgalku socday ay ciidamada mujaahidiintu gudaha xerada iyo howdka deegaanka ilbaq ku dileen toddoba iyo labaatan murtadiin ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu howlgalkaasi barakaysan ku qaniimaysteen gaadiid gaashaaman oo ay lahaayeen ciidamada kufaarta burundi ee xeradaasi ku wareejiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo sidoo kale gaadiid kale oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada ee cagta la mariyey sidoo kale howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa howlgal qarxyo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada balcad oo lagu kala beegsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta iyo maleeshiyaad lugeynayay iskugeynta khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi ka dhacay duleedka degmada balcad dhimashadu waa saddex iyo toban askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa sideed kale oo murtadiin ah gaari cabdibile ahna waa lagu gubay mid ka mid ah qaraxyadaasi howlgalladii ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen waxaa ugu dambeeyey howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolanyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada bardaale kuna jeeday dhanka magaalada baydhaba qaraxa ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhexaysa deegaanka awdiinleh iyo magaalada baydhaba waxay mujaahidiinta howlgalkan ku dileen kow iyo toban murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal lagu magacaabi jiray soomow kaasi oo ahaa taliya ku-xigeenkii maleeshiyaadka waxay ugu yeeraan daraawiishta riddada ee degmada bardaale dhaawacuna waa shan murtadiin ah gubashadana waa gaari cabdibile ah oo qori dhashiika ah uu saaran yahay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan la diiwaan geliyey waxaa ka mid ahaa dibadbaxyo waaweyn oo gelgelay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dibadbaxyadan ayaa waxaa dhigay dhallinyarada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaanay ka dhaceen isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho waxaana banaanbaxayaasha ay ka cabanayeen lacagaha baadda ah ee ay qaado kooxda riddada soomaaliya si gaar ah wadayaasha mootabajaajta ee magaalada muqdisho ka howlgala ayaa ka cabanayay lacago dulsaar ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya taasi oo cadadkeedu dhan yahay boqolaal dolar arrimaha la yaab kale waxay ahayd in muuqaalada baraha bulshada qabsaday ay muujinayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo gaadiidka dagaalka jiirsiinaya dad caraysan oo ka banaanbaxayay lacago baad ah oo la duldhigay iyo boob dhaqaale oo ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya waxay sidoo kale maleeshiyaadka murtadiintu rasaas la dhacayeen dadka shacabka ah ee dibadbaxyada ka dhigayay magaalada muqdisho
jihaadaan nahay jihaadaan nahay jihaadaan nahay hooyo soomaaliyeedaan nahay dhallinyaradan oo waxaan u imday dhallinyaradanaqaanaa kulaana saasaan nala xambadeynayamagaalada muqdisho waa ku dhibannahay waxaa rabnaa inaan amba dhimanno amba aan dhaqan hela rabnaa bagafe haddaa maqli jirta libiya u jooga halkaana waa joogaa maanta dhibka ugu weyn oo la haysta nin walba warqadaa loo soo dhiibay cid soo amarta ma leh ciidan uu samaysay maleeshiya beelaada wada naqday gabagood ciidanka maleeshiya beelaad oo lagu qaraabto ninkii soo istaagana waa ku jihaada way noo xirnaanaysaa amba waa dhimahaynaa amba waa joogaynaa shalay dadka dadka banaanbaxaya ay ahaayeen anuga biyaan nahnay dad dhallinyaraan nahnay dalkeenna waa jecelnaa dalka inaan micnaha gadaal ugu celinno hanuu qasbina irsaaqadeenna xalaashaa labada doolar saddexda doolara waa ku qanacsannaa dalkeennaa joogna waa ku qanacsanna waxaa ka mudaaraadeenna waxay tahay lensin meelaan leysi ku shaqaysan horta markii meel lagu shaqaysto aa leysi la raadiyaa meelaa ku shaqaysanaysan waddaan haynin daalaa ugu shaqayso biyaha yaalo hal sana ka bacdi markay biyaha yaalo hal sana ka bacdi madaalo wax u soo dira hal booy ma fahan dadkii shacabkaa qarash ku bixiy walaalayaalow dalkeenna waa jecelnaa codsi waayo baliis waayo waa idiin tuugeennaa dalkaana nacsiinina dhibaatooyinka ay nagu hayaan ciidamada dawladda qaar ka mid ah ay ka mid tahay leysiga in lacagta nagula badiyey maxaa la dhahay jagboontiyada aad ay u adag yihiin leysinku wuxuu ahay boqol iyo xoogaa u ahay saddex boqolaa laga dhigay labaatan doolar ninkii qabta ganaaxa laga qaadaa waxaa taas noo dheer leysinka wuxuu ahaa jiray saddex sano saddex sanaan ku shaqaysan jirnay hadda saddex sano kuma shaqayno qofkii sanadkii waxaa looga dhigay lix bilaa looga dhigay saddexda sano waxay naqanee laba sano baray hal sano iyo baray naqanee waxaan rabnaa jidadkiina waa xeran yihiin meel dhiiqaa taalo canshuurtii maalintii hal doolar nagala qaadaa dhinac walba waa ka dhibannahay meel walba aan ka shaqaysan waa nagala haystaa maanta waxaan joognaa hargada lambar afaraan joognaa haddii aan halkaasi uga gudubno dhacdooyinkii gudaha ee soomaaliya toddobaadkan waxaa furimaha dagaalka ee galbeedka afrika laga diiwaan geliyey weerar dhabagal ah oo lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta ee burkina faso weerar ka miid ah oo ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam ay ka fuliyeen waddanka burkina faso ayaa allah fadligii lagu laayay in ka badan boqol kow iyo afartan askari oo murtadiin ah bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in howlgalkan kamiinka ah allah fadligii lagu dilay boqol kow iyo afartan askari oo ka tirsanaa murtadiinta burkina faso weerarkan ayaana ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada fadaa iyo buunaguu waxaana lagu gubay ilaa boqol toban iyo lix gaari mujaahidiintu waxay allah fadligii weerarkan kusoo qaniimaysteen labaatan gaari hub rasaas iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii weerar dhabagal ah oo lagu laayay konton ka mid ah murtasaqada fagnar ee ruushku ku adeegto iyo toban askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka dowladda riddada ah ee maali uu ka dhacay gudaha waddankaasi sidoo kale howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaa ugu dambeeyey camiliyad istishaadi ah oo ay fuliyeen mujaahidiinta alqaacidada yemen weerarkan istishaadiga oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa lagu beegsaday fariisin murtasaqada imaaraadku ku leeyihiin mandiqada muddi ah ee ka tirsan gobolka abyan howlgalkan istishaadiga ah ayaa dhacay maanta oo jimco ah waxaana allah fadligiis dhimasho iyo dhaawac ku noqday konton ka mid ah maleeshiyaadka imaaraadku ku adeegto ee loogu yeero xisaamul amni ee ku sugan koonfurta waddanka yemen xubintii dhacdooyinka toddobaadkana maanta waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qeybaha inooga haray barnaamijkeenna
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa toddobaadkan degmada bu'aale ku soo bandhigtay tiro askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta askartan toobadkeenayaasha ah oo tiro ahaan gaaraya afar askari kuwaas oo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta waxaana toobadda loogu qabtay degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe maleeshiyaadkan ayaa ahaa kuwii lagu soo tababaray dalka elitereya si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta ku dhaqanka shareecada islaamkana meesha uga saaraan balse allaah idankiis iyo sugnaanta mujaahidiinta ayay maleeshiyaadkan haatan si raxanraxan ah towbadda loogu qabtaa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah afartan askari ee toobadkeenayaasha ah ayaa ka soo goostay saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gado waxayna wateen afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah kuwaas oo ugu dambeyn loo lacageeyey markii toobada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andulus cali cabdi maxamed deegaankayga dabaadeynayl waxaana kasoo jeedaa shabeellaha hoose shabeellada hoose kasoo jeedaa goormaad qortay askartan aad hadda kasoo toobad keentay askartaan waxaan qortay labada kun iyo labaatan saddexdii aad waxaan ka imaaday degmeeshaan la dhahay ceel waaqe aa ka imaaday haddana waxaan joogaa bu'aale bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdiraxmaan xuseen maxamed cabdiraxmaan oo soo dhawow maanta waxaa joogtaa bu'aale adigoo taa'ib ah marka ugu horeysa bal deegaankaaga iyo meesha aa ka imaatay aad iyo aad deegaankan ka imaada waxaa waaye shabeella dhexe gaar ahaan iiraan daarislaan waxaan kugu biiray labada kun labaatan iyo labada bishii sagaalaad ayaan ku biiray kuwa murtadiinta kadibna waxaa lii qaaday dalka eritrea eritrea markaa lii qaaday muddo hal sana ayaa ku maqnaa waxaa ka imaaday labada kun labaatan afarti
adigii saddexda kale ee aa wada socotaan ee aad adig afarta ku tahay hub noocee wada waxaa wadanay hubka oo loo yaqaano aakaha beerlaabka ah afartaynaba bismillaah magacayga dhamaystirna waa cali xasan muriidi deegaankaygana waa gobolka shabeellada hoose oo haddan ku noolaaya degmada dayniile dayniile magaalada muqdisho magaalada muqdisho ah su-aashaan ku weydiinaya waxaa waaye sidee ay u suura gashay inaad soo baxdaan ma soo lugeyseen ma baabuur baad soo raacdeen see haddana isku hesheen afartiin inaa hal mar usoo wada baxdaan walaahi horta muslimiinta hadday fikiraan meel walba ay joogaan garab ma waynayaan qofka doomare asagan rabo ilaah tala u saarto wax walba u hagaa ninka raggan siisaba inuu garaad uu lahaado wax uu garto aa laga rabaa inuunu xisaabtamo annagana afarteena waxaan isku helnay isugo-aanaan naqnay waxaa la sheegay xeryaha marka la joogay in qofba qofka kale uusan u sheegi karin in la baxo sidee afartiinna isku hesheen oo isugu sheegteen inaad wada baxdaan oo israacdaan afarteena hal meeloodaa joognay saddexdeena hal unugaa ahayn ninkaana xeradu nala jooga saddexdeena isku borgaraama ahayn waa tashana saddexdeena ninkaana taladii markaan u geynay waa labadaakin asagana wana ogolaaday meeshaan joogis inay laheen istusteen haa joogisna ay laheen meel aan lagu tukanaynin qof oo iswaa kuwaa naaxatee ma jiro salaad xilligeeda waa tuku ku dhahayo ma jirto dharka adiga aa ku tukanayeedaa biyaha ku daahirsta aawaanaya xatee nolol iska badaa dhibaatadaasaa meesha ka jirtay anaga saasaa go-aan u qaadanay kadib walaayadan xariir lasoo yeelanay sidaas aanu ku imaanaan kusoo baxnay bismillaah magacaaga iyo deegaankaaga geedi cabdulaahi calisow leego leegaa ku dhalatay shabeellada hoose waa gartay goormaa ciidanka ku biirtay waxaan ku biiriy adiga sanada tababar ku maqnaay sanadka tababaraa ku maqnay sidee ku gashay qaabka ku gashay yaa ku qoray ma adaa isgeey mise dad baa ku qoray anaa isgeey haddana alxamdulilah waa ka tababar keenay marka raggaan isku kiistihiin haa waa gartay markaad soo baxdeen maxaa wadada kala kulantay intaa soo socoteen wax wadada kala kulana malahan aada i aadaan horsoo dhawey ma soo lugeyseen marka maya baaburaa soo raacnay
shalay waxaa ka aaminsaneedeen mujaahidiinta iyo maanta ka waran wallaahi maasha allah gaaladaas ilaahay naga soo bixinin marka hadda muslimiintaan ka midnahay
hadda marka wixii ka dambeeya inaad guryihiina isaga laabtataan diyaaraad u tihiin ma laga yaabaa mar kale inaad haddana murtadiinta ku biirtaan qoryo soo qaadataan lagama yaabo wallaahi
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka si toosana waxaad nooga dhagaysanaysaan xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah macadka qurdub ah ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qabtay munaasabad aad u ballaaran oo ahayd qalinjebinta dufcaddii saddexaad ee macadkan ka qalinjebisa tan iyo markii dhidibada loo aasay sannadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiriga munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qaybgaleen dadyow fara badan ayaa waxaa goobta wacdare ka dhigay ardayda macadka qurduba ee qalinjebintooda loo fadhiyey waxaana ugu horeyn munaasabada lagu daafuray آياتك قرآنك الكريم كآه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما intaas kadib waxaa xafladda kelimad ka hadlaysa fadliga cilmiga ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنصلح الأحوال أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا وحمدا يليق بجلاله وعظمته رب العزة والجلال وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم أيها الإخوة إسلام كسديس باهتمام وين بصاري cilmiga dalabkiisa sababtuna waxa weeyaan min ajli macrifati atakaaliif asharciya wamaa khuliqa alinsaanu min ajlih in la barto darteed takaaliifta sharciga ayo waxaa insaanka loo abuuray oo allah subxaanah wa tacaala u abuurto cibaadadiisa rabbi subxaanahu wuxuu ku amray addoommadiisa faclam annahu laa ilaaha ila allah واstaqfir lidanbik rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa ee rasuulka laga wariyey ayaa wuxuu ahaa طalabu اlcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la dalbo farad bay ku tahay qof kastaoo muslima waxaa meesha ku jira macan rag iyo dumarba waxaa la weydiiyey ashaykh alimaam alfudayl ibnu ciyaad xadiidkan baa la weydiiyey طalabu اlcilmi fariida markaa wuxuu yidhi kullu camalin kaana calayka farda faطalabu cilmihi calayka farda wamaa lam yakun alcamalu bihi calayka farda falaysa طalabu cilmihi calayka biwaajib wuxuu yidhi camal kasta oo korkaa ku ah fardad ku ah fardulcayn ku ah cilmigiisa inaad dalabto waxay kugu tahay fardulcayn wixii aan adiga camalkiisu fardulcayn korkaaga ku ahayna kuguma aha cilmigiisa inaad dalabto adiga kuguma aha waajib sidaa darteed ayaa xaqiiqda cilmiga sharciga uu yahay in la barto waajibna ka dhigaya bimacrifati illaahi casa wajal wa macrifati rasuulih wmacrifati diin alislaam biladilla taas weeyaan tan keenaysa muraadka cilmiga sharciga loo dan leeyahay markuu alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fi fatxu lbaari uu ku tilmaamayo ayaa wuxuu leeyahay alcilmu sharciy alladii yufiidu macrifata ma yajibu cala almukallafi fii amri diinih wa cibaadaatihi wa mucaamalaatih waalcilmu billaahi wa sifaatih taa weeyaan wuxuu yidhi alxaafid ibnu xajar raximahu ullah taas weeyaa cilmiga faa'iidaynaya cilmiga sharciga ah wixii ilaahay ku waajib yeelay qofka mukallafka umuurta diintiisa cibaadaadkiisa mucaamalaadka inuu ogaado rabbiga abuurtay iyo sifaadkiisa taa weeyaan wamaa yajibu lahu min alqiyaami biamrih ayadana sidoo kale la doonayaa weeye sidaas darteed qof kastoo muslima waxaa waajibkaa culuum sharciya inuu barto wixii sax ku noqonaya cibaadaadkiisa min tawxiidin wa طahaaratin wa salaatin wa zakaatin wa siyaamin wa xaj dhammaantood waxay sax ku noqonayaan sidoo kale mucaamalaadka min baycin wa shiraa'in wa nikaaxin wa طalaaqin ayaguna inuu bartaa la doonayaa waxay xalaal ugu noqonayso sidoo kale xalaal ugu noqonayaan min alma'kali waalmashrabi waalmalbasi wallahu wixii la mid oo dhan oo xalaal u noqon inuu barto ayaa la doonayaa waajib weeyaan fardulcayna korkiisa ku aawey alimaam albayhaqi raximahu اllah wuxuu leeyahay طalabu اlcilmi huwa macrifatu اlbaari tacaala wama jaءa min cindi اllaah waculuum الnubuwa taa weeyaan cilmiga macrifatu اlbaari inaad ogaato allihii ku abuuray allihii wax walba abuuray iyo wamaa jaa'a min cindi illaahi wixii agta xaggiisa ka yimid risaalaadkiisa iyo ambiyadu waxa ay allah u soo dhiibo u waxyooday marka waxyaalahaasoo dhan baa ka mida weeye allahna waafajiye wallahu subxaana wa tacaala aclam wabillaahi towfiiq wixii intaa ka dambeeyey waxaa xafladda la wareegay qalinjabiyayaashii macadka qurduba ee degmada bu'aale waxaana lagu bilaabay kelimad ku baxaysay luuqadda carabiga oo u badnayd mahadcelin loo jeedinayo macallimiinta qurduba iyo waalidiinta ardaydii qalinjabinaysay الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خلق السماوات بلا عمد وجعل الجبال للأرض أوتادا القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الحمد لله الحمد الحق وله الشكر والثناء اللهم لك دوام الشكر والحمد لك كما أنعمت علينا من الإيمان والإسلام يا أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وكلنا لله عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الضيوف الكرام هاكم مني تحية لو رفعت إلى السماء لكانت كوكبا منيرا تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء تحية كالورد في الأكمام أزهى من الصحة في الأجسام ألاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أهلا ومرحبا بكم في حفلة تخرجنا وأقدم إليكم خطبة تتعلق حفلة تخرجنا للدفعة الثالثة من معهد قرطبة في مدينة بؤالة وأيضا في مقر ولاية جبة الوسطى أولا أقدم تقديري الخاص لإدارة المعهد والمعلمين الأوفياء الذين بذلوا أصارى جهدهم لتخريج هذه الكوكبة المتسلحة لفنون العلم أقول لهم طاب سعيكم ولن يضيع الله أعمالكم لأجل تضحياتكم بأوقاتكم ونحن نشهد بأنكم قد أديتم واجباتكم الشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي ولقد صدق من قال ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلمي إن المعلم شعلة قدسية تهدي العقول إلى السبيل الأقوم هو للشعوب يمينها وشمالها وسبيل أنعمها وإن لم ينعم وأهنئ الوالدين وأقول يا قرة أعيننا أنتم سبب فرحتنا اليوم ولن يجزي أحد جزاؤكم إلا الله فنعم الجزاء جزاؤكم هذا اليوم يوم الوداع والتخرج ولقد انتظرنا كثيرا مثل هذا اليوم والحمد لله الذي ختم لنا بأمن واستقرار وتحت راية الإسلامية إن التخرج شاهد ومؤيد ومحاسن الطلاب تكفي منظرا يا جمع الكرام يا أهل النهى يا مجمع الطلاب أكرم مصدرا ها نحن قد تخرجنا والحمد لله أولا وآخرا وأهنئ الطلاب الذين درسوا معي وتخرجوا معنى التخرج التأدب والتعلم وقد تعلمنا الدروس الشرعية وقد انتفعنا من تلك الدروس كثيرا وكنا نتسابق بالأسئلة والأجوبة والمناقشات المفيدة حيث كان من طبع المعلم أن يسأل الطلاب ليختبر ما عندهم من العلم ومن المعلوم أن علوم الشرعية أعلى ما يتصرف أولو العزم في لحظاتهم وأنفاسهم وأولى من طلب النجاة في الدارين إنما العلم من ورثة الأنبياء إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق
markan waa qaar ka mid ah ardayda oo soo bandhigaya wixii ay soo barteen muddadii ay macadka qurduba dhiganayeen باب في فعل الأمر من أفعال الأمر أفعل وعزه لي سواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمزة قبل لزوم الضم ضم ونحو ذي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا ومر ومستندر تتميم خذ وكلا باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فاعلا ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعال أو فعالا أو فاعلا وكالفرات وعفر والحسور وغمر عاقر جنب ومشبها ثاملا وصيغ من لازم موازن فاعلا بوزنه كشج ومشبه عاجلا والشاذي والأشنى بالجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في السوغ من فاعلا وفاعل صالح للكل إن قوصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جاذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع لكن أولا جعلا ممن تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصلا من الثلاثات بالمفعول متازنا وما أتاك فعيل فهو قد عودلا به عن الأسل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عاملا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الخالق الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يوم تخرجنا يوم تخرج الدفعة الثالثة من معهد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية فكما يفهم كل عاقل وعالم من اسم المعهد أن كل من تخرج منه قد تعلم علما كثيرا واستفاد شيئا كبيرا فكما يقال كن من قرطبة تجد مستقبلا كن من قرطبة تصبح عالما فكنا من قرطبة وأصبحنا علماء وكنا من قرطبة ووجدنا مستقبلا منيرا فنحن كالمتخرجات أردنا أن نريكم بعض من الدراسات الإسلامية التي درسناها في المعهد وأن نقدم إليكم حوار نتبادل فيه أسئلة حول بعض من تلك الدراسات فهل أنت مستعدة يا أختي العزيزة؟
نعم يا أختي العزيزة وأفضل أن نبدأ بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي أحب المواد إلي
فلنبدأ بها إذن من هو أكرم خلق الله وأفضل رسله وخاتم أنبيائه
هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واتجها نحو المدينة وارتجت البيوت والسكك بالتحميد والتقديس وخرج النساء والصبيان ينشدون أبيات يستقبلون بها النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنشدت لنا بعض من تلك الأبيات؟
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع متى وقعت غزوة بدر الكبرى؟
وقع صباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة النبوية في أي مناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر صلاة ريصانتني عن الخاضل وحلية الفضل زادتني لدى العاضل مجدي أخيرا ومجدي أولا شارع والشمس رادت ضحى كالشمس في الضافل فيما الإقامات بالزوراء لا ساكن بها ولا ناقتي فيها ولا جملي نين عن الآل سفر الرحل منفرد كالسيف عري متنه من الخلل فلا صديق إليه مشتكى حازني ولا أنيس إليه منتهى جازلي طلعت رابية حتى حن راحلتي ورحلها وقر العسالة الذوبل وضج من لاغب النضو وعجى لما يلقى ركابي ولج الركب في عاذلي أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي والدار يعكس أملي ويغنيعني من الغنيمات بعد الكذب الغافل وذي شضاض كصد الرمح معتاقل لمثله غير هياب ولا واكل حلو الفكاهات مر الجد قد مازجت بقسوة الباس منه رقة الغازل sidoo kale dadkii lagu maamuusay munaasabadan inay kelimaad ka jeediyaan waxaa ka mid ahaa waalidiinta dhalay ardayda sanadkan ka qalinjebinaysa macadka qurdubaa anigoo ku hadlahayo afka waalidiinta reer qurduba qurduba ardayda akhrisata waalidiintooda afkooda anoo ku hadlahayo halkan waxaan ka soo jeedinhayaa ammaan ballaaran oo aadayso reer qurduba arday iyo macallimiinba macallimiinta reer qurduba iyo waalidiinta ardayda dhashay aad bay iskugu xihan yihiin waana macallimiintaan aniga u hambalyaynhayaa intaan maanta inta ku aragnay een ku maqalnay iyo in ka badan oo ku aasan ayaa laga helay oo ay dhiiqeen oo ayaga ay ku shubeen ardayda ayagee awal hore intii ayaga aynaan analoogeyninna ilmaha ayaga ma haynin annagoo aan ka duulayno qowlkii alle ee ahaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna ila maa yatadakaru ulul albaab annagoon ka duulayna ayaan ilmaheenna ku xaraynay macadka qurduba markii ilaahay noo keenay oo uu ka daahiray bu'aala ayaan ku xaraysannay waxaa jiro reer qurduba waalidiinta qayb ka mid ah oo ayaga oo ay tacliinta ku dhex jiraan oo ay goobo tacliimeed ay ka shaqeeyaan ilmahooda u gartay inay qurduba ku xareeyaan meeshii ay meesha ay ka shaqeeyaan ay geyn lahaayeen marka macallimiin aad u baraka badan oo khayr badan oo aan jecelnahay kuwa tegay iyo kuwa joogaba ayaa qurdubo ka shaqeeyo dad aad u khayr badan oo maaragtay si si fiican u tanfiidiya manhajka ay dhigahayaan weeye wax qayle ana ayna ka soo yeerin daliil way ka imaanaysaa ardayda xaggeeda laakiin aniga weligay intaan hadda aan qurduba aan kaliyanta u ahaa ma aanaa arag macallin macallin reer qurdubaa oo oo dhaliil ka imaatay oo dhaliisha ayada ee xagga waalidka u soo noqotay oo a- ama laga sheegtay ama arday ka sheegtay ma aanan arag sidaa daraaddeed ammaan ballaaran oo macadka ku socoto oo macallimiinta u tegi haddana u sii gudbaysa ardayda kadibna maamulka guud ee meesha keenay yaan soo jeedinhayaa anigoo afka waalidiinta ku hadlahayo keliya waxaan maaragtay aan aan tabaynaa haddii aan waalidiinti nahay gacan maamul oo oo macallimiinteenniya annagaba naga sarrayso oo maaragtay nagu xoojiso oo nagu dhiirigelisa arrintan ayade salaamu calaykum waraxmatullah والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد